ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqeymaha jiida khaza oo galay maalinkii boqol siddeetan iyo saddexaad oo xiriir ah in ka badan soddon ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro uu ruushku ka fuliyey dalka ukrain xukuumadda shiicada ah ee iiraan oo ku hanjabtay inay fulin doonto weeraro ay dhiig badani ku daataan oo ka dhan ah maamulka yuhuudda kayaanka sohyuuniga ah oo albaabada isugu dhiftay siddeed iyo labaatan safaaradood oo uu ku leeyahay qaar ka mid a waddamada caalamka kadib goodis uga yimid xukuumadda tehraan iyo xalqada labaiyo labaatanaad taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanay kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan insha allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqeymaha jiida khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo saddexaad oo xiriir ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha ay yuhuuddu ka wadomaninka khaza ayaa weli halkiisa kasii soconaya waxaana saacadba saacadda ka dambeysay soo taraya istishaadka qaar badan oo ka mid ah muslimiinta khaza diyaaradaha yuhuudda ayaana afartan iyo sideedii saace lasoo dhaafay duqeymo kala duwan ka geystay deegaano badan oo ku yaala khaza khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay dhinaca kale waxay muqaawamadu saacadihii tegay dagaallo xoogan ku bartilmaameysadeen ciidamada cadowga yuhuudda waxaana dagaaladaasi yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare baaxad weyn waxaana looga dilay askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada ku sugan qidaaca khaza aan ku horeyno duqeymaha iyo majaasirta ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza magaalada khanyunis ee koonfurta qidaaca khaza dhacda waxa ay yuhuuddu ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah waxaana duqeyntaa ku shiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida laga soo xiganaya goobjoogayaal ku sugnaa halka ay duqeyntu ka dhacday isla khanyunis madaafiicda goobta ayay ciidamada yuhuuddu ku garaaceen madaafiicdan ayaana ku dhacay guryo iyo goobo ay degnaayeen dad barakacyaal falastiiniyiin ah khasaare ayaana ka dhashaday sidoo kale manaadiq dhowra oo dhaca bariga iyo galbeedka magaalada khaza ayay yuhuuddu ka geysteen duqimo kala duwan oo iskugu jira madaafiic iyo kuwa ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka khasaare ayaana ka dhashaday mandiqadaha kale ah almiqraaq iyo azahraa iyo sidoo kale waqooyiga muqayimka annusiraad waxaynaaga soo sheegayaa duqeymo sababay dhimashada qaar badan oo ka mid ah barakacyaasha reer khaza iyo dhaawaca kuwo kale waad u badan xaafadda zaytuun ee bariga qidaaca khaza waxa ay ciidamada gumaystaha yuhuuddu ka geysteen duqeymo loo adeegsaday madaafiicda goobta waxaana duqeymahan lagu bartilmaameysaday maatida reer khaza ee ku sugan xaafadda zaytuun guri ku yaala magaalada rafax ee koonfurta qidaaca khaza waxa ay yuhuuddu ka geysteen duqeymo xoogan waxaana duqeymaha ku shiiday afar ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale iyadoo saddex kalena ay ku shiideen duqeymo uu gumaystaha yuhuuddu ka geystay deegaanka beetxanuun ee waqooyiga khaza muqayimka annuseyraad ee bartamaha jiida khaza guri ku yaala waxa ay yuhuuddu la beegsadeen duqayn xoogan waxaana halkaa ku shiiday saddex ruux oo barakacyaal ah halka ay jiraan kuwo kale oo dhaawacmay diyaaradaha cadowga waxay sidoo kale duqeeyeen fagaaro weyn oo ku yaala muqayimka almaghazi ee bartamaha ghaza waxaana halkaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin garabyadooda kala duwan waxa ay dagaallo xoogan oo iskugu jira qaraxyo kuwa toosa iyo duqimo ka geysteen saldhigyada ay ciidamada yuhuudda ka degan yihiin marinka ghaza iyo guud ahaan goobaha xoogan lagu deegaameeyey yuhuudda milatariga muqaawamada waxa ay gantaallo xoogan ku garaaceen deegaanada xoogan lagu dejiyey yuhuudda oo ay ka mid yihiin casqalaan natiifood iyo deegaanada galbeedka ka xiga waxaana duqeymahaasi ka dhashay khasaaro xoogan oo soo gaaray yuhuudda xaqiidiinta ah sidoo kale waxay muqaawamadu qarax xoogan la beegsadeen gaari gaashaaban oo wateen ciidamada yuhuudda islamarkaana ku socdaalayay waddada sadmaha ee magaalada khanyonis waxaana goobta ku basbeelay gaariga dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen askartii saarnayd saldhig ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin mandiqada cariishaha ee galbeedka magaalada khanyunis waxay muqaamadu ku garaaceen lixdan hoowiye waxaana halkaa ka dhashay khasaaro xoogan oo gaaray ciidankii ku sugnaa saldhiga isku imaatin ay ku sugnaayeen yuhuudda islamarkaana ku yaala mandiqada cijliin ee galbeedka magaalada ghaza waxay muqaamadu ku garaaceen gantaallo xoogan khasaaro xoogan ayaana halkaa lagu gaarsiiyey ciidamada yuhuudda
رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey daafaha caalamka qodobada maantan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah in ka badan soddon ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar uu ruushka ka fuliyey dalka ukrain xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar horleh oo ay ciidamada dowladda ruushka ka fuliyeen gudaha dalka ukrain kuwaasoo lala beegsaday xarumo ganacsi iyo guryo ay degan yihiin dad rayd ah aroornimadii hore ee maanta oo sabti ah waxay ciidamada dowladda ruushka weerar ku qaadeen magaalada kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ruushka halkaasoo ay ku dileen laba ruux oo rayd ah halkaay ku dhaawacmeen toddoba kale warbaahinta waxay soo warinaysaa in weerarka uu beegsaday dhismo ganacsi oo ku yaala magaalada waxaana dib xoogan uu ka kacay qaybo ka mid ah xaruntan ganacsi sidoo kale weerarkan sawaarikhda loo adeegsaday ayaa waxa uu haleelay guryo la degan yahay oo ku yaala tuulo dhanka waqooyiga kaga beegan magaalada labaad ee ugu weyn dalka ukrain ilaa iyo haatan lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay gantaaladan ku dhacay guriga magaalada kharkiif ayaa ah hadafka koowaad ee ciidamada ruushka waxaana magaaladan marar badan ka dhacay weeraro soo noqday oo ay ciidamada ruushka kusoo qaadeen weerarkii kan ka horreeyey ee martigeliso magaalada ayaa waxaa loo adeegsaday diyuurado droon ah waxaana ku dhintay afar ruux halkaay ku dhaawacmeen halkaay ku burbureen dhismayaal la degan yahay ciidamada ruushka ayaa sidoo kale maalintii shalay waxay sawaariikh u garaaceen magaalada zabruja ee dhacda koonfurta dalka ukrain halkaas oo laga soo warinayo khasaare kala duwan ilaa iyo shan gantaal ay ciidamada ruushka ku garaaceen magaalada waxaana ku dhintay ugu yaraan afar ruux halkaay ku dhaawacmeen labaatan kale waxaa intaa dheer burbur soo gaaray xarumo warshadeed iyo dhismayaal la degan yahay dadka ku dhaawacmay weerarkan waxaa ka mid ah laba saxafiyiin ah oo tabin toosa ku jiray xilliga duqeynta dhacaysay kuwaasoo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein oo u muuqda mid sii daba dheeraanaya ayaana jirin ilaa iyo hadda wax xal ah ama rajo laga qabo in lagu soo afjaro colaadda taas beddelkeeda waxaa weli isku birtumanaya reer galbeedka oo dhinac ah iyo ruushka oo daanta kala taagan kaas oo midba midka kale ku taamayo inuu ka guulaysan doono darafka kale ugu dambayntii iiraan oo ku hanjabtay weeraro ka dhan ah yuhuudda iyo siddeed iyo labaatan safaaradood oo uu kayaanka sahyuuniga ah leeyahay oo albaabada la iskugu dhuftay tan iyo wixii ka dambeeyey weeraradii magaalada dimashik ee caasimada dalka suuriya lagula beegsaday saraakiil ka tirsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxaa sii kordhaya hanjabaad ay jeedinayaan madaxda nidaamka shiiciga ah ee ku aadan inay fulinayaan weeraro argoosi ah oo ay ku daadan doonaan yahuud badan dhigtana dhiigga ugu dari doonaan wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa jeediyey hadallo goondis ah oo ka dhan ah maamulka yahuudda kuwaas oo ku sheegayo inay jawaab deg deg ah ka bixin doonaan xasuuqi ciidamadooda looga geystay magaalada dimishq ee caasimada dalka suuriya go-aanka ah in laga argudanayo israa'iil waa la gaaray waxaana ku dhufan doonaan arbaaxo adag oo weligeed aan kasoo waaqsan doonin waa la hirgelin doonaa ayuu yidhi maxamed rida oo ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda shiicada ah ee iiraan wixii ka dambeeyey hanjabaadaas maamulka yahuudda ayaa muujiyey baqdinta uu ka qabo weeraro laayaan oo kaga imaada dhanka xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaas oo beegsanaya masaalixda kayaanka sahyuuniga ah ku dhowaad soddon safaaradood oo maamulka yahuudda ku leeyahay caalamka ayaa albaabada la iskugu dhuftay iyadoona qalqal amni uu soo wajahay maamulka gumaysiga ilaa iyo haatan inta la hubo waxaa la xiray siddeed iyo labaatan safaaradood oo yahuudda ku leeyihiin caalamka sababo la xidhiira baqdinta laga qabo in lala beegsado weeraro xoogan sida uu sheegay wargeeska jerusalem bost ee yahuuddu leedahay waxaa si ku-meel gaar ah loo xiray xafiisyada uu maamulka yahuudda ku lahaa waddamada azerbaijan baxrayn masar jarmalka moscow iyo turkiga waxaa intaa dheer in dadka kale xafiisyada qaar ee yahuudda ah lagula taliyay inay ka fogaadaan munaasabadaha dadka badan iskugu imaanayaan iyo xitaa goob weliba ay ku sugan yihiin ay tahay in weeraro lagu beegsado weerarkii dhowaan diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen qunsuliyadda dowladda shiicada ah ee iiraan ay ku leedahay magaalada dimishk caasimada dalka suuriya ayaa lagu dilay toddoba sargaal oo muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda tehraan dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta way naga intaas aan dib idinkugu celiyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen halyeeye garab istaagay suubanaha sala allahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaabka wax xanuuniya iyo sayfta u gargaartaa tobanaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyayaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyad ku aaminay taasoo muujinaysa mansiladda sare iyo makaanka muuqada ay kaga soocan yihiin asaagooda halyeyada aanu maanta idin wadna siiradooda waa laba saxaabi oo midkoodu taariikhda ku asteeso hogaamiyihii reer baadiyaha ahaa maadaama uu ka mid ah carabtii iyo caraabta ahayd ee soo islaamay haddaba waayo labada saxaabi xalqada labiyo labaatanaad ee taxanaha generaaladii jaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa halkan ka sii anbaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتفا القصياتي إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتفا القصيات إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف وإن كنت في شك من معقول فقل لي بربك أين ماتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين دفنوا أين هم إلا المدينة التي هي مستقر الوحي ومحبته ونصر وناصرة النبوة لم تحوي بين ترابها سوى 200 جثة من جثث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد قليلا حوالي 250 تقريبا وأين المئة وأربعة وعشرون ألفا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم متناثرون في الأرض قبورهم شاهدة علينا يوم القيامة أن رسالة الجهاد مستمرة حتى يأتي الدجال وحتى يرث الله الأرض ومن عليها لا يطله الجهاد ماض وإن كانت الرواية التي رواها أبو داود الرواية فيها ضعف الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يطله جور جائر ولا عد عادل فلا تقول فلان جائر ولا تقول فلان عادل ولا تقول ذاك الامير مخاتم وذاك قاتل وكيف اقاتل معه انما تقاتل من اجل حرمات المسلمين انما تجاهد من اجل حمايه المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا يطلبون من الله الولي والنصير بعد ان تخلى اهل الارض عن نصرتهم بعد ان تخلى ال- هؤلاء الرجال عن حمايتهم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ليس لهم الا ان يدعوا على الرجال وان يجأروا الى الله بالدعاء يا ايها الاخوه ان النمله تلعن الذين يقعدون على الجهاد ان الحيتان في البحر تستبصر للذين يجاهدون لان الذين يجاهدون فقط هم الذين يعلمون الناس الخير ويحمون هذا الخير بسيوفهم وبارواحهم ودمائهم ان الجعل في جحره ليشكو الى الله ظلم الذين يقعدون عن الجهاد لان بالقعود عن الجهاد تتعطل السماء عن الانفاق ويقل انباط الارض ويزداد القحط وتزداد المجاعه فيشعر الجعل في اعناق الارض ان بني ادم قد عطلوا الدعوه الى الخير فيجأر الى الله بالدعاء عليه
cuyayna binu xisr binu xudayfa alfazaari waa nin ka soo jeeda qoyska carbeed ee reer katafaan wuxuuna leeyahay taariikh dheer oo ku aadan jaahiliyadda iyo xitaa islaamka marka laga hadlaayo maalmihii jaahiliyadda wuxuu cuyayna ahaa sababtii hurisay dagaalkii labaad ee alfijaar isagoo safar ku yimid suuqa cuqaad oo ka mid ahaa suuqyadii waaweynaa ee jaahiliyadda ayuu u arkay rag deggan markaas ayuu dagaal lama filaan ah ku soo qaaday sanadkii shanaad ee hijiriyada waxaa halkii ay degganaayeen qoyska cuyayna ku dhuftay abaar adag tani oo ku qasabtay inay daaq iyo biyo u raadiyaan marastooda iyo xoolahooda waxaana ay soo degeen meel ku dhow magaalada madiinatulmunawara nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaa soo dhoweeyey cuyayna bin xisn wuxuuna u bandhigay islaamnimada laakiin cuyayna ayaana ogolaan ama diidin soo jeedinta nebiga wuxuuna codsaday in la siiyo wakhti saddex bilood ah darisna uu la ahaada nebiga iyo muslimiinta sidaasi ayaana loo ogolaaday dagaalkii al axsaab oo qabaa'ilkii carbeed iyo yuhuuddii oo iskaashanaya ku soo qaadeen magaalada almadiina wuxuu cuyayna bin xusn ahaa hogaamiyihii reer katafaan riwaayaadka qaar ayaana tilmaamaya in xitaa quraysh uu kaga soo hormaray nawaaxiga magaalada madiina nebiga sala allahu calayhi wasalama oo doonaya inuu kala dhantaalo gulufka cadowga ayaa cuyayna bin xusn u bandhigay heshiis qarsoodi ah kaasoo ahaa in saddex meelood hal meel la siiyo timirta madiina uuna kala jibiyo cadowga duulaanka ah laakiin cuyayna ayaa taasi diiday wuxuuna shardi ka dhigay in la siiyo kalabar timirta madiina nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaana arrinkaasi kala tashaday labada sacad ee ahaa ugaadsyadii ansaareed waxayna yidhaahdeen haddii arrintu amar tahay ku soco annaguse haddaan nahay ma siinayno waxay awood nooga qaataan mooye bishii rabiicul awal sanadkii lixaad ee hijiriyada wuxuu cuyayna bin xisn oo hogaaminaya afartan fardooley ah ku soo duulay geelii nebiga sala allahu calayhi wasalama oo irmaan ahaa waxaana ay si fudud ku kaxaysteen ugu yaraan labaatan halaad ilaa markii ay muslimiinta ka daba tageen soona badbaadiyeen xoolihii muslimiinta khaswadii khaybar wuxuu cuyayna bin xisn usoo gurmaday yuhuudii halkaasi degganayd rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaana u bandhigay in sanadkan la siin doono kalabar timirta khaybar uuna halkiisa ka noqdo laakiin wuxuu cuyayna ku jawaabay ma ihinin dhiibaya dariskiisa iyo xulufadiisa alxaarith binu cawf almurri oo xaliif la ahaa cuyayna binu xisn ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu kula taliyey inuu iska daayo dagaalka uu kula jira nebi maxamed maadaama uu ku soo arkay khasawaadkii alkhandaq khaybar iyo dilqiraad inaan laga guulaysan karin muslimiinta cuyayna ayaase diiday arrinkaasi ilaa markii dambe uu ogolaado tala soo jeedinta saaxiibkiisa iyagoo doonaya inay soo aadaan magaalada almadiina kana soo baxay halkii ay degganaayeen ayay waddada kula kulmeen nin lagu magacaabo farwa bin hubayra al qushayri oo u socda gudaha maka waxayna u sheegeen danta ay leeyihiin isaguna wuxuu kula taliyey inay isaga ka warsugaan oo uu u soo arki doono sida uu nebiga ooga dhabeeyey heshiiskii uu kula jiray tolkiisa markii uu tegey maka soona waraystay odayaashii qureysheed ayuu arkay inaanay jirin wax ay ka tabanayaan oo la xiriira heshiiska ay la galeen arrinkii ayuuna u sheegay cuyayna iyo saaxiibkiis wuxuuna ku waaniyey inay la heshiiyaan nebiga sala allahu calayhi wasallam inkastoo riwaayadaha taariikhda ay isku khilaafeen wakhtiga rasmiga ah ee uu soo islaamay cuyayna bin xusn alfazaari haddana waxaa xoog badan inuu islaamay ka hor furashadii maka khaswadaasina uu ka qayb galay isagoo muslim ah marka laga soo tago fatxu maka wuxuu ciyeyna ka qayb galay ghasawaadkii addaa'if iyo xunayn wuxuuna sidoo kale ka mid noqday raggii ugaasyada ahaa ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama min boqol neef oo geel ah siiyey kadib khanaa'imtii badnaa ee laga soo furtay reer hawaasin markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka soo noqday aljecraan ah oo uu soo gaaray madiina waxa uu rasuulka diray rag soo uruuriya sakada reerihii ergada loo dirayna waxaa ka mid ahaa reer khusaaca oo deris la ahaa reer banu tamiim reer banu tamiim ayaa khusaaca ku dhaliilay bixinta sadaqada maadaama ayagu gaala yihiin waxaana taa beddelkeed ay waddada ka celiyeen ergadii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam usoo diray soo uruurinta sadaqaadka markii ay ku soo noqdeen madiina nebigana u sheegeen waxa ay la soo kulmeen wuxuu rasuulku yidhi yaa nooga filnaada qoomkan nagu sameeyey waxaas waxaa durbadiiba istaagay cuyayna bin xisn oo ah saxaabiga aan qisadiisa warinayno isagoo u sheegay rasuulka inuu ku filan yahay hawshaas uuna keeni doono iyagoo garbaduuban wuxuu hogaamiyey konton faaris oo ka mid ah muslimiinta wakhtigana wuxuu ahaa muxaram sanadkii sagaalaad ee hijiriyada mar keliya ayuuna kadiyey reer banu tamiim kuwaasoo kala cararay wuxuuna maxaabiis ahaan usoo qabtay kow iyo toban nin kow iyo toban haween iyo soddon carruur ah kuwaasoo la keenay magaalada almadiina laguna xabisay guriga ramlaa bintu xaarif wakhti aan sidaasi u fogayn kadib waxaa magaalada madiina yimid wafdi ballaaran oo ka socda reer banu tamiim maadaama carruur iyo haween badan laga hayay wadahadallo dheer kadibna rasuulka sala allahu calayhi wasalama wuu u sii daayey sidaas ayuu cuyayna bin xusn alfasaari radia allahu canhu ooga soo dhalaalay howshii ay muslimiinta u igmadeen ee ahayd edbinta reer banu tamiim waxayna tani ahayd sariyadii ugu horreysay ee islaamka dhexdii ah ee u hogaamiya cuyayna markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama geeriyooday qabaa'ilkii carbeedna ay badankood ridoobeen wuxuu cuyayna bin xusn ka mid noqday raggii ridoobay diintana ka baxay isagoo ku biiray ciidamadii tuleyxat al asdi laakiin khaalid binulweliid radia allahu canhu ayaa gacanta ku soo dhigay cuyayna bin xisn kaasoo la keenay magaalada almadiina abubakar ayaana la hadlay markaas ayuuna ku soo noqday diinta islaamka khilaafadii cuhmaan binu cafaan radia allahu canhu ayuu dhintay cuyayna bin xisn gabar uu dhalay ayuuna cuhmaan guursaday waxaana inkastoo uu ahaa cuyayna nin ad adag oo dhaqankii reebaadiyaha lahaa haddana sharaf waxaa ugu filan inuu ahaa saxaabi alla rumeeyey ka hoos jihaaday raayada towxiidka isagoo muslim ahna allah la kulmay
وطلحة هذا وعيينة بن حصن سبحان الله أراد الله بهما خيرا فعيينة ابن حصن أسره خالد بن الوليد ووضع القيود في يديه وفي عنقه وأرسله على هذه الهيئة من الذل والصغار وهو سيد في في قومه إلى المدينة إلى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلما دخل المدينة جعل الصبيان يطعنونه ويقولون يا مرتد هل ارتددت عن دين الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء على هذه الصورة المهينة إلى أبي بكر رضي الله عنه فإن أبا بكر انفق قيوده واستتابه وبين لهم يعني خطورة ما هو عليه وفظاعة ما هو ما هو عليه من الارتداد عن الإسلام وخطورة هذا الأمر فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه ستعرف قدرا صحاب النبي بيوم القيامة عند السؤال
قال النبي عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون رواه مسلم
أخذت أخط جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصحب وصلا بآلي
qutba binu caamir binu xadiid alkhasraji al ansaari wuxuu ka mid ahaa lixdii nin ee ugu horreysay ee ansaar ah ee qaatay diinta islaamka isagoo ku sugan maka ayuuna nebiga rumeeyey waxaana markaa kadib ay soo aadeen magaalada almadiina halkaas oo ay ku faafiyeen towxiidka sanadkii kow iyo tobnaad ee bicdadii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalem wuxuu khudba ka mid noqday raggii saxaabada ahaa ee maka ku galay baycadii alcaqaba aluulaa wuxuu sidoo kale goobjoog ahaa khudba binu caamir baycadii alcaqaba ee labaad taasoo ay galeen toddobaatan ruux oo ka mid ah ansaarta waana baycadii gogolxaarka u noqotay in muhaajiriinta ka soo hijroodaan maka oo ay soo degaan magaalada almadiina markii uu nebiga sala allahu calayhi wasallam yimid magaalada almadiina jihaadkuna bilowday wuxuu khudba binu caamir ka mid ahaa raggii qaybta ka ahaa sariyadii uu hogaaminayey xamse bin cabdilmutalib radia allahu canh wuxuu sidoo kale khudba xaadiray oo goobjoog ka ahaa ghasawaadkii beder uxud alkhandaq fatxu maka iyo ghaswadii mu'ta ee ahayd tii ugu horreysay oo ay muslimiinta ka galaan meel ka baxsan jasiiratulcarab bishii safar sannadkii sagaalaad ee hijiriyada wuxuu khudba binu caamir hogaamiyey sariyo uu u dhiibay nebiga sala allahu calayhi wasalama oo ka koobnayd labaatan saxaabi taasoo duulaan ku qaaday qabiil ka mid ah reer khafcam oo degganaa deegaan lagu magacaaba biisha oo hoostaga addaa'if khudba binu caamir iyo raggiisa ayaa sidii loogu talagalay u soo gutay hooshii loo igmaday waxayna indhaha iska qariyaanba waxay gaadheen goobtii hadafka ahayd halkaas ayayna dagaal adag ka galeen oo ay labada dhinacba waxyeello kala gaartay waxay ugu dambayntii ku guulaysteen inay soo kaxaystaan khanaa'in badan oo iskugu jira ari iyo geel iyo haween inkastoo masaafada daa'if iyo madiine ay tahay mid aad u fog haddana allah ayaa soo badbaadiyey sariyadan tirada yareed oo si nabad ah ayay ku yimaadeen caasimadda dowladdii islaamka inkastoo khudba binu caamir uu ahaa saxaabi leh taariikhdaasi dheer kolonyada islaamnimadana ku soo hormaray haddana akhbaaraadkiisa kuma badna kutubta taariikhda iyo siirada wuxuu dhalay carruur ay ka mid yihiin umuljamiil oo ahayd saxaabiyaadkii baycada la galay rasuulka sala allahu calayhi wasalem lama hayo taariikhda rasmiga ah ee geerida saxaabigan jaliilka ah laakiin waxay ku beegneed xilligii khilaafada muslimiintu hayay cuhmaan binu cafaan labadoodaba allaha ka raali noqde ee allaha ka raali noqde saxaabigan jaliilka ah ahaana hogaamiye iyo mujaahid saadiq ah khudba binu caamir alansaari alkhasraji
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين لم يحموا أعراضنا كنساء ولم يحموا براءتنا ودماءنا كأطفال أبرياء ولم يحموا شيخوختنا كأناس طاعنين في السن يدبون إلى الموت دبيبا هؤلاء هؤلاء ظالمون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الشعب الظالم أهلها الشعب وسلطانه ظالمون لأنهم لم يحموا الحرمات ولم يصونوا المقدسات ولم يحموا أموال المسلمين من السبي ومن الأخذ من قبل أعداء الله عز وجل وهذه عقوبة من الله عز وجل وما ترك قوم الحكم بكتاب الله وبسنة نبيه إلا سلط الله عليهم عدوهم فيأخذ بعض ما في أيديهم فإياكم أن تنخدعوا بمضلات الفتن بأبواق الإعلام
شيطان مريض لا ليس نرضى أن ينادوا من قريب أو بعيد أو يستهين بهم على وفي غيبي وفي قسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الشمس وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله